qaar ka mid ah gaadiliyada gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo in muddoa sugaya in wax laga qabto burcad iyo isbaarooyin yaala qaybo ka mid a gobolka ayaa ugu dambeyntii garowsaday inay hubka qaataan ayna iska difaacaan isbaarada iyo burcadda dadkan ayaa ka carooday isbaarooyin tirabeel ah oo si taako taaka u yaala dhabooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan halkaasoo lacago baad ah looga qaata dadka kaxeeya gaadiidka deegaan lagu magacaabo ilka cadde ay ku kulmeen gaadiidleydan iyagoo hubkooda wata iyagoo jaray waddadii deegaankaasi maraysay shaqo joojinna ku dhawaaqay boor weyne oo ku taala deegaanka ay dhufees ka dhigteen iyagoona sheegay inay waddadaasi xirnaan doonto ilaa iyo xal weerar laga gaarayo oo isbaarooyinka iyo burcadda daadsan waddooyinka halbowlaha ah ee laga qaadayo quundada waxaan joognaa ilka caddaan joognaa waad aragtaan wixii gaadiidleey ah waxaa geesaha jira waa gaadiidleey dadkii waxaan u sheegaynaa waddadii sidii inay u xidhan tahay wax waddaana ay furnayn horena ay u xidhnayd inayna xidhnaa doonto ilaa xal laga helo xalkaas markii la helo kadib aa la furayaa cid kastoo hadda og iyo cid aan ogeenba ha ogaato waddadaas waa xidhan tahay afar maalmoodaan hadda waddada taagannaha hadday nagu qaadato bilna waa taagnaanaynaa insha allah hadduu alla idmo waddadaas wixii hadda ka dambeeya gaadiidley waa xirtay qofkii meel wax u yaallaan waxeeda ha xaraysato ha maqasho ha dhegaysato qof walbana waxay cuni laheeday gurgeed ha si fican ha u soo dhigato ilaa iyo bilooyinna waa taagnaanaysaa dadweynuhuna saasa u ogaadaano ugu dambayn iskuulaadkana waa xiraynaa baqaarada waa xiraynaa kaalimaha shidaalkana waa xiraynaa qof walbana ha ku tala gasho ha ku ogaato hadhow xabada laygu ridan yaan la dhihin hal qof walba dhegaha ha maqasho ogaaw dhegoolow maqal dhegoolo dhegayso odayaasha baqaarada fadhiyow maqla dhegaha aad iyo aad miidiyaha ka fiifiirsada baraha bulshada ka aad u furfura cawada waa idgu soo soconnaa si kastaba haatee dhulka ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ah ee shisheeya kalkaalka ah waxay qaati ka taagan yihiin bulshada siiba dadka wada gaadiidka isaga kalguusha gobollada dalka isbaarooyinka xargaha goosta iyo burcadda hubaysan kuwaasoo qofkii bixin waayay lacagta ay ka doonayaan ay diil bareer ah u geysanayaan sidoo kale waxaa jira oon meesha ka marnayn kufsiga dumarka muslimaadka ah ee saaran gaadiidka safarka oo tacadiyaad kala duwan lagula kaco